Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland ayaa deegaanka Buuro Xaaji ku qabatay kulan ku saabsanaa xiriirka iskaashiga bulshada, dowladda iyo horumarinta maamulka. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland, odayaal, haween iyo dhalinyaro. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland, Nuur Rashiid, ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
waxaan halkan saaka u imaanay buule xaaji dardargelinta dowladnimada Ee, saad ogtihiin reer buule xaajiyow ee dowladnimada waa nidaam ama hab loogu adeega bulshada Ee, saad ogtihiin ee, dowladnimada waa nolol tiriibka hore ee aan halkan idinku imaanaynay saad aheedeen maanta uma dhawidiin maanta waxaa tihiin dad iftiimaayo hilibkooda iyo laftooda iyo maqaarkooda kala baxay tiriibka horena waa isku dheganadeen taasna waxay muujinaysaa micnaheedu nabadda iyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada haddana waad fahanteen saan arkaayo annagana halkan waxaan idinku imaaninay inaan dardargelinay dowladnimadaas annagoo ka duulayno ee, baahiyaha gaarka ee loo qabo gabanansiga ama maamul wanaag Ee, saad ogtihiin ee, dowladda iyo bulshada waxaa isku xiri kale keliya waxaa waayo ama buundada u dhexayso oo loo gudbo waa wacyiga bulshada oo kor loo qaado oo wacyigelin ah marka hadda waxaan rabnaa inaan wacyigiina kor u qaadno idin tusno macaanka dowladnimada ay leedahay iyo hofnaanta iyo kala dambeynta ee, inaan idin fahansiino ayaa idinku imaana Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ka qayb galay kulanka ayaa bogaadiyay horumarada ay gaarayso deegaanka Buuro Xaaji.
in caafimaad la helo in waxbarasho la helo in masaajida loo dhiso magaaladan hadda markaan soo dhex marmarnay raggaasaan rabnaa inay wacdi ka bilaabaan meeshan oo caqiidada rasmiga iyo maaragtay waad ogtihiin in sanad walba aan soo saarno xufaad qur-aanka xifdiyey oo shahaadooyin la siiyo oo ja- ja- jaasayn weli maana arag ruux ka imaaday buule xaaji oo ka- tartanka qur-aanka kariimka qaaday marka insha allahu wasaarado waxaa jira ilaa afar iyo labaatan wasaaradood wasaarad kastana em, shaqadeeda ay meeshan ka qabsan doonta deegaanka amnigiisaa laga shaqayn doonaa horumarkiisaa laga shaqayn doonaa bu- ee, buulxaaji ganacsigeedana inuu kor u kacay soo annaga dadka deegaankaana xog ogaalaana wax walba waa maqlaynaa dhaqdhaqaaqeedana inuu kor u kacay Kulankan ayaa waxa uu kaalin muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iskaashiga isdhexgalka bulshada iyo dowladda maamulka Jubbaland.